بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigannu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol siddeetan iyo sagaalaad min suurati alacraaf qaala allahu tacaala huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxidatin wajacala minha zawjaha liyaskuna ilayha waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati alacraaf suuraddu waxay ku soo bilaabatay towxiidka iyo waxdaaniyada ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha annaas sidii ay ku soo bilaabatay bay misna isku majiiraysaa oo lagu soo gebagabaynayaa suuraddii lamaki bay ahayde oo markii layna soo yidhi arrimihii ilaahay waxdaaniyadiisa iyo awooddiisa iyo khaaliqnimadiisa layna ku tusaalaynayey baa lagu soo bilaabay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi huwa ilaahay alladii allaha weeyaan khalaqakum idin abuuray min nafsin naf xaggeed naftaasoo waaxidatin keli ah hal naf ilaahay waa midka idinka abuuray ummaddiinna intaa tiro leeg oo fara leeg intaas oo sidaa u tiro badan kuwa dhintay iyo kuwa nool iyo kuwa dhalan doona wax allaale wixii binu aadamah hal naf baa laga abuuray ilaahay baa ka abuuray waxdaaniyada ilaahay awoodda ilaahay min nafsin waaxida ha laga abuuree waa min hayri muciinin iyadoo ilaahay cid ku gacan siinaysa ama ugu kaalmaynaysa oo uusan u baahnayn isanna jirin baa ilaahay hal naf baa waxaa laga soo wada jiiday oo laga soo wada keenay naftaasi waa nebiyullaahi aadam calayhi assalaam waa nebi aadam wajacala ilaahay waa abuuray jacala bimacnaa khalaqa wajacala ilaahay waa abuuray minhaa naftaa xaggeeda zawjaha zawjkeedii lamaanaheedii kii lala xidhiirinayey ayaa ilaahay xaggeeda ka abuuray waa xawaa ama wajacala ilaahay waa yeelay minhaa xaggeeda zawjahaabuu ka yeelayoo waxaa laga abuuray xawaabaa nebiyullaahi aadam feertiisii laga abuuray maxaasaa loo sameeyey liyaskuna inuu xasilo aadam ilayhaa zawjkaas xaggeeda zawjadaas xaggeeda inuu ku xasilo baasaa loo sameeyey liyaskuna ilayha liyadma'inna ilayha so ugu xasilo u weheshado nafsadiisiibaa looga dhex abuuray isagii laftiisa waa bilowgii aadamaha oo dhan nebi aadam markii dhooba laga abuuray isagana zawjkiisii looga dhex abuuray isaga laftiisa laga abuuray liyaskuna ilayha sow ugu askuno ugu xasilo sidaa ilaahay midka sameeyey weeye noocyada kale ee xayawaanaadka kaloo jira cid ah ama u qaab eg loogama abuurin zawjadii iyo xaaskii shakligiisii iyo jinsigii noociisii nebi aadam binu aadam aadam buu ahaay baa zawjadiina looga sameeyey waa raxmad ilaahay awoodda ilaahayna waa tusinaysa falammaa waktigii taashaahaa uu daboolay tagashaa uu daboolay aadam haa oo xawaa ah damiirka baariska iyo midka meesha ku qarsoon saasaa loogu kala celinaya tagashaadu bimacnaa jaamacaha markuu jimaacay oo reernimo ahaan iyo mucaamalo ahaan aadam ugu tegay xawaa xamalat way uurowday way uuraysatay xamlan uur xamalat xamlan uur xamligaasoo khafiifa fudud uur fudud ayay qaaday taqashaahaada waa nidaamka usluubka edabkaabaa la marayaayo daboolkaas waxyaalaha afka in lagu ballaariya aysan ahayn aadaabtaa layna barayaay ee lama dhihin jimaaci lama cabirin iyadoo looga jeedo jimaaci baa tagashaaha laga cabira xamalat xamlan khafiifa uurkaa fudud waa bilowga uurka oo marka hore uurku wuxuu noqonayaa nudfo ilaa wax weligeed horay uur u soo yeesha lama arag ilmihii koowaad weeye koonkoo dhan haddii markii koowaadba ilmihii gadaal intuu ka leekaan lahaa hal mar laga dhigo ilaa ilaahay waa awoodaaye hooyadana dhibaatay ku noqon lahay wax horay loo arki jirayna ma ahayn markii hore nudfadaasaa lagu bilaabaya hadhow calaqow noqonaya hadhow sidaasuu isku sii bedelaya mudqow noqonaya xamlan khafiifan wey raxmadda ilaahay bay ka mid tahay in tartiib tartiibtaas khalqiga adwaarta iyo xilliyada uu marayo sidaa loo kala tartiibiyey markii hore ma jirin wax jiraa laga dhiga wujuudkaa la keena markii hore daciifkaa nudfadaas calaqadaas mudqadaas hadba midda ka dambaysa ka xoog badan awooddaasaa la soo gaarsiiye wixii wallicii iyo dhibaatadii iyo xanuunkii iyo wixii noocaas ahaayoo dhan baa laga ilaashay xawaa famarat way daa'imtay bihi xamligaas sidaas bay ku socotay wey famarat bihi waxaa weeye dahabat wajaa'at sidaasay ku socotay ku tagtay ku timid sidaasay ku gudubtay ilaa ay ka umulaysay ama ilmaha ay ka dejinaysay famarat bihi fudaydkaasa arrintii ugu socotay markii uurku soo weynaadaba oo ilmuhu soo kobcaanba haddee waxay noqonaysaa markaas riximkii iyo ilmogaleenkii iyo calooshii inay soo weynaato falamaa afqalat markay cuslaatay xawaa oo uurkii dartii la cuslaatay ilmihii iyo uurkii soo weynaaday calooshii soo weynaatay فلما أثقلت فلما أثقلت فلما أثقلت دعوا الله ربهما أثقلت دعوا الله ربهما دعوا وحي بريين أو توغين آدم يا حواء الله إلهي ببريين ربهما ربقود ببريين ربهما أه ربقود ببريين إلهي يقع murabbigooda ahaa maaliku amrihima ahaa rabbigooda ahaa rabbigaas ayay baryadeen sababtu waa maxay war waxaan meesha ku jira de maxay noqonaya weligeed ilmo la dhalo looga qiyaas qaadanaya lama arag wax soo bixi doona lama oga noocuu noqon doona lama oga waxyaalo kalaa la sheeg sheegayaa iyo bahalo kale iyo xayawaanaad kale warmo waxaa noqdaa yaamo waxaa noqdaa yaamo waxaa noqdaa ilaahay bay baryeen maxay dhaheen lain aataytanaa haddii aadna siisay dhaar waxay ti ilaahayow haddaadna siisay saalixan waladan saalixan ilmo suuban maxaa looga jeedaa ilmo sawi ah oo siman oo sida yada annagu aanu abuurannahoo kale ah haddaadna siiso lanakuunanna ahaaneen oo ahaaneen min ashaakiriina kuwa shaakiriinta ah kuwa kugu shukriya ilaahayow baanu noqonaynaa ilma abuurkiisu siman yahay haddaanna siiso kugu shukrineen nicamtaa aan noo gashay ayaan ilaahayo kuugu shukrinaynaa oo kuugu shukrinaynaa min ashaakiriin falammaa aataahumaa markii ilaahay siiyey labadoodii saalixan waladan saalixan walad habboon markuu ilaahay siiyey oo siman waan kala laalaadin oo foormalihiisa iyo sambalkiisa iyo nidaamkiisu cajiib yahay sidaa markii la siiyey jacalaa waxay yeeleen labadoodii sida hadda meesha kugu qoran lahu ilaahay lahu isagii shurakaaa jamaca shurakaa bimacnaa shariikan wey mid la wadaaga oo shariik la'ah bay u yeeleen fii maa kii la wadaaga aataahumaa uu siiyey waxaa la yidhi aayaddan macnaheed labadoodibaa saa sameeyey arrintaasi maxay ti arrintaa waxa weeyaan waa la fasiray jacalaa way yeeleentaas waxa weeyaa la yidhi jacala haaulaa'i alwlaadi awlaaddii iyaga ka farcantay iyo duriyaddii ka sii farcantay baa jacalaa lahu waxay u yeeleen shurakaaa shariikan weeye mid shariikula ah ilaahay fii maa aataahumaa wuxuu siiyey waxaa jira hadal cid lagu halqabsado laakiin cid kale u socota cid kalaa loo wadaa jacalaa lahu usluubka waxaa laga hadlayay nebiyullaahi aadam iyo xawa cidda loogu halqabsanayo hadalka loo marinayana waa duriyaddii iyo faracii iyo awlaaddii iyaga ka beermay oo ka beermi doona taa wey oo arrintu halkaasayba u socotaaba oo duriyaddii iyaga ka farcamay waxaa ka soo baxay nebi aadam iyo xawaa waxaa ka soo baxay duriyaddii ka farcamay iyo kuwii kasii farcamay weligeedba soo soco ilaa haddoo kuwa asnaam iyo awthaan caabuda oo jacalaa lahu shurakaa ah oo jacalaa tasniyadaas markaas jacalaa lahu laba kasa oo isqaba oo aan rabbi rumayn oo zawje zawje ah jacalaa lahu oo tarankii ka mid a xawaa iyo aadam jacalaa lahu shurakaa sidaas waa tafsiirka koowaad wahuwa maa rajaxahu lmuxaqiquuna min ahli اlcilmi ahlucilmigu sidaa ay rajaxeen waa sidaa inaan hadalka hadda haba lagu halqabsado xawaa iyo aadam qisaduna ha ku socotee loo marinayo kuwii iyaga kasii farcamaya mufasiriinta qaarkood waxay ku tageen waqad dahaba bacdu lmufasiriin ilaa ana alaaya aayaddani aadam iyo xawaa laftoodaa laga hadlayaa damiirka jacalaa lahu shurakaa jacalaana yacuudu ilayhima labadooda u noqonaya damiirku arrinkaasna axaadiis iyo aahaar baa ku soo aroodhay oo iyagu waxay leeyihiin markay xawaa umushay ibliis baa meeshii ku warwareegay dhinacyadeed xawaana ilmo uma noolaan jirin awal markaasuu wuxuu yidhi waxaad u bixisaa cabdalxaaris ilmaha kuu dhashay haddaa u bixisana waa kuu noolaanaya markaasay cabdalxaaris u bixis nebi aadam dee shaydaanku awal buu mar dagado markii geedka iyo arrinkaasoo waa ka diiday cabdalxaaris markii u bixisay ilmihii waa noolaaday xadiidka imaam axmed tirmidi baa wariyey laakiin xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi hada alxadiiu macluulun min alaaati awjuh saddex wej baa laga cileeyey oo cilada kaga jidha saddexdii wejna wuu caddeeyey ibnu kaiirku midda kale xadiidku wuxuu rajaxay inuu mawquuf yahay uusan marfuuc ahayn aafaarta kaloo soo aroodhan waa la daciifiy xasanubasri wuxuu yidhi arrinka laga hadlayaa aadam maahe waa ummadaha kale qaarkood weeye bacdu ahlilmilal ibnu kaiir wuxuu yidhi wa amaa naxnu facalaa madhabi alxasan albasri qadiyaddan aayaddan marka la fasirayo waxaanu la jirnaa oo ku raacnay xasanulbasri oo ah muraadku inuusan ahayn aayadda siyaaqeeda aadam iyo xawaa ee yahay arrinku kuwa mushrikiinta ah oo duriyaddii ka farcamay ah aadam iyo xawaa ilaa wax kasta gaal iyo mujrim iyo wax kasta jira iyo muminiinba dee aadam iyo xawaaba ka soo farcameen wixii bini aadama aadam iyo xawaaba asal u ah oo dhalay sidaasna waa la yidhi u fiirsoo marka haddii la yidhaahdo xawaa iyo aadam iyo xawaa weeye jacalaa lahu shurakaa shirki kalay galeen maahee xaarikaas cabdulxaaris kan shaydaanka ah oo waagaa xaaris magaciisa ka mid ahayd baa cabdigii loo idaafeeyey xaaris addoonkiisi weeye ilmihii anigoo allah idin siiyey baa waxaad dhahdeen cabdalxaaris xaaris addoonkiis xaariskaasna shaydaan markaa jiray uu yahay ee shirkigaan kaleya halkaas ha moodin cid ku fasidhay ma leh jacalaa lahu shurakaa ilaahay uu shariig yeelona xawaa iyo aadan baa alla cid aan hayn caabuday ama rabbinimo u aaminay ma aha taa ma jirto cid tiri ma leh kan wax dagayo shaydaankaa ee balaayada ay dadka waswaasiya maaragta baa wuxuu yidhi ha kuu noolaadee magacaan ula bax awalna hadda waa iyagii dacwallah ilaahay baryey oo in ilaahay wax wanaagsan siiyo iyo ilmo dhammaystiran si yamaana markii dee ilmuhu dhalan raba iyo markii waa duca iska jidha waalidku iska ducayso oo hooyadu iska ducaysato oo mala halkaana laga qaata waxa weeyaan in ilaahay kala nabad keeno oo ilaahay ilmo wanaagsan ka dhigo oo siyaalahaas jacalaha lahu markaa dacwallaha rabbahumaad noo taas sidaas markay tahay fatacaala allahu camaa yushrikuuna horay bay la socotaa intaan dambana waa muctarid xaggee bay la socotaa huwa ilaahay aladii khalaqakum ilaahay midka idin abuuray weeye min nafsin waaxida hal naf baa ilaahay idinka abuuray o jacala minha zawjaha liyaskuna ilayha fatacaala allahu ilaahay baa ka rahaaday oo ka hofnaaday camaa yushrikuuna waxay ugu shariig yeelayaan ilaahay waa ka naزhan yahay tacaalى tanaزaha wataqadasa waa ka dahiran yahay waa ka hufan yahay waxa ay ilaahay ugu sharig yeelayaan gaalooyinkii baa markaa la tilmaamaya iyo kuwa ilaahay u sharig yeela iyo dhibaatada ay ku jiraan tii baa la caddaynaya waatana u fiirso ilaahay wuxuu yidhi ayushrikuuna ma waxay shariig yeelayaan oo la wadaajinayaan ilaahay maa shay laa yakhluq aan abuuri karin shay-a waxba war ma waxay ilaahay ilaahnimo la wadaajinayaan waxaan waxba abuuri karin istifaamku waa tawbiiq canaan wey waxaan waxba karin oo abuuri karin may ilaahay wax la wadaajinayaan walxaal hum kuwa laftooda yuhlaquuna la abuuray kuwa laftooda jumla xaaliya awhaanta iyo asnaamta iyo dhagaxda iyo wax kasta oo la caabudo ilaahay sokadiisana iyaga laftoodaa la abuuray ilaahay baa abuuray wixii la abuuray kii abuuro alla ah maciisa seebay ula wadaajiyeen taasina wataa walaa yastadiicuuna mana awoodaan asnaamtu lahum kuwa caabudaya nasran gargaar nasra caabidiiha kuwa caabuda inay u hiiliyaan oo wax taraan asnaamtu ma awoodaan walaa anfusahum naftoodana yansuruuna uma hiilin karaan xataa sanamku cid kale inuu wax u qabto iska dhaafe waxa asnaamta la caabudaa laftoodu naftooda waxba uma qaban karaan walaa anfusahum walaa yansuruuna anfusahum walaa anfusahum yansuruuna naftoodana uma nusrayn karaan oo sanamkan qofkii burburiya iyo qofkii meel ka tuura iyo qofkii dhibaato la doona iyo qofkii caaya iskama celin karo waxba kama qaadi karo wax noocaasa seebay ilaahay u noqon karaan wain tadcuuhum hadday gaaladu ugu yeedhaan hum asnaamta ila alhudaa hanuun ila alhudaa waa maxay asnaamay kaaleenna hanuuniya hadday dhahaan gaaladu hanuun haddii loogu yeero wanaag haddii loogu yeero laa yattabicuukum idinma soo raacayaan wain tadcuuhum haddaa ugu yeedhaan ila alhudaa hanuun laa yattabicuu idinsoo raaci mayaan asnaamtu kom idinka waa jamaadaad waa dhir iyo dhagaxyo waxaan waxba garanayn ma idinsoo raacayaan sawaaun waxaa isku mid ah sawaaun waxaa jinjin ah waxaa siman calaykum dushiinna adacawtumuuhum u yeedhaana am amase antum idinku saamituuna kuwa aamusan ahaateena haddaa u dhawaaqataan iyo haddaa ka aamustaan waa isku mid waxba faa'iidaa male wey haddaad u yeedhaan iyo haddaad sukuudaan waa iskaga mid asnaamtu maxaa yeelay cid u yeedhayna ma oga cid ka aamustayna ma oga laa tasmac ducaaha man dacaaha qofkii dhulka la sima iyo qofkii weyneeya ma kala oga waxay ka dhiganta nabiyulaahi ibraahim markuu aabbihii la hadlaya uu yidhi yaa abat lima tacbud maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yughni canka shay'a fii suurati maryam ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina asnaamta ina aladiina kuwa tadcuuna aad caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay sokadiisa cibaadun waa addoommo oo amhaalukum idinkoo kale ah addoommo sidaa idinku u tihiin bayana addoommo u yihiin sida laydiin abuuraa loo abuuro bale binu aadamkaaba ka sharaf badan binu aadamku insaanku waxbuu maqli waxbuu arki waxbuu qaban waxaan asnaamtaana intaa midna male ee fadcuuhum u yeerta waa amrun cala tacjiiz baa la yidhahdaa waa cajzigelin bal u dhawaaqda falyastajiibuu lakum haydin ajiibeen waa kuwaas in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegaya inay ilaahiye yihiin haddaad ku run sheegaysaan bal u dhawaaqda waa kuwaas haydin ya ajiibeen waxa idinka yeelen taasna halkaasaa la dhig waxaa jiray sida siyarka lagu soo raray xaafid ibnu kaiirkuna uu sheegay saxaabi la dhihi jira mucaad binu jabal iyo mucaad ibnu camar binuuljamuuc oo laba nin oo dhallinyaro ah baa xilli hameennimo ah asnaamtii gaaladu caabudayeen weerar ku qaaday waa jajabiyeen xaabay ka dhigeen camar binuljamuuxaas wiilkiisii mucaad weeye waa ninka wax jajabinaya aabbihiis waxaa la dhihi jira camar binuljamuux qabiilkiisana oday madax buu u ahaa odagaasi wuxuu lahaa sanam uu caabudo oo udgoon iyo caraf iyo barafuunna mariyo labadan wiil waa wiilkiisa iyo mucaad binu jabal habeennimay imaanayaan afkay u gembinayaan asnaamta waa wax saa u taagtaaganoo dad si maaragtay si caadiya u fadhiyooo si quman loo fariisiy markaasay dabagedibaysaa u gembiyaan markaasay wayuladdi khaanihi bilcadirati wasakda iyo wax binu aadanka ka yimaado saxradaana waa marmarin jirin kaasi ka tagaan najaasay dusha ka saari jira odayga saxaabiga buu noqon doona camar binuljamuux uu yimaadaa markaasoo arkaa waxa lagu sameeyey fa yuqasiluhu wa yudayibuhu inta mayro oo nadiifiyo oo udgoon mariyo oo si fiican u fariisiiyo oo seef madaxa u geliyo buu wuxuu dhihi jiray yaquulu lahu intasir isdifaac wataa seeftii iska celi ciddii kugu soo xadgudubta hawshu marka halkaa maraso habeenka dambey soo noqdaan sidii oo kaleay sameeyaan seeftii hadda isaguma isagaa isku difaaci kara ninkii sanamka lahaa camar binu jamux isla sidii oo kale misna sameeya maalintii dambe markii dee maal tanna samee tanna samee waa maanta o dhan waa gacni daalise yana waa ku sameeyaan isna sidii buu ka dhigayaa markii dambe bay soo qaadeen sanamkii faqaranaahu maca kalbin mayitin ay baktiyey bay dabada ugu xidheen markaasay waxay ku ku tuureen fii bi'rin hunaaka ceel halkaa ku yaalayna waa ku dhex rideen camar binuljamuux markuu yimid oo uu arkay waxa dhacay wuxuu ogaaday waxaan diin ahaan u haystaa inaysan diin sax ahayn ee baatil tahay waxaana inaysan ilaah ahayn waa isaga gabayga tirinaya tallaahi low kunta ilaahan mustadan lam taku walkalbu jamiican fii qaran ilaah baan ku dhaartay buu yidhi haddaad ilaah tahay adiga iyo ay maanta iskuma xiriirsanaateen adiga iyo ay yaa wax isku xiriirsan sidaa horta laiskugu xiriiriyo ma ahaateen ee adaan waxba ahayn markaasuu tataatiriyey uma aslama faxasuna islaamuhu intuu islaamay baa islaamnimadiisii wanaagsanaatay waqutila yowma uxudin shahiidan maalintii uxud buu dhiman doonaa camar binu jamuux isagoo shahiid ah taasi wataa ilaahay wuxuu yidhi allahuma asnaamtama waxa u ahaaday arjulun lugo waa yaabe lugahaasoo yamshuuna biha ay ku socdaan war asnaamta horta ma lugay leeyihiin oo waa wax soconaya waa maya am lahum aydin mise gacnaha u ahaaday gacnahaasoo yabdishuuna bihaa ay wax ku qabtaan oo ciddii hadda soo weeradhaa oo xumaan la soo doontay iskaga celin karaan waa maya am lahum acyunun mise asnaamtu indhay leeyihiin indhahaasoo yubsiruuna bihaa ay wax ku arkayaan waa maya am lahum aadaanun mise dhagaa u ahaado yasmacuuna bihaa ay wax ku maqlayaan waa maya war nimankan marka waxaas caabudaya caqli gaabnimadooda jamaadaad aan wax maqlayn wax arkayn kuwa caabudaya wax u tari karin xawaas aan lahayn sabuu caabudayaan qaacido kulliyaha waxaa la yidhahdaa faaqidu shay laa yucdiih shayga qofka waayey ma bixin karo qofaan isaga wax isku tari karin cid wax ma tari karo faaqidu shay laa yucdiih waxaadan haysan maba bixin kadhin waxaan laga rabo maba hayaan haddaba intaan la sheegay insaankaa waa ka fiicanoo leh insaanku lugow leeyi waa soconaya gacnow leeyi indhow leeyi dhagow leeyi war idinkii kaba fiicnaabaaba waxa idinka liitaad ilaah ka dhigaysaan qul waxaa dhahdaa nabi allow udcuu wacda oo u yeerta shurakaa'akum shurakadiinna u yeedha oo kuwa aad macnaha ilaahay ilaahnimada la wadaajinaysaan bal kuwaa u yeerta oo kaalmaysa aniga haddaad leedihiin shurakadan iyo waxaan aad iigu hanjamaysaan udcuu shurakaa'akum war shurakadiinna bal u yeerta markaa u yeerataan waxaa ilaahyada ku sheegaysaan uma intaa ka bacdi kii duuni aniga ii dhagar sameey makri ii sameey falaa tundiruuni hana ii koranina hana ii koranina haba ii kaadinina idinka iyo asnaamtiin waxba ima yeeli kadhan iyagaa waxay dhaheen haddaadan ka joogsan maxamedo waxaan balaayaa kugu dhacayso ilaahyadaan ha ka tagtay asnaamtaan iyo waxaan wax ku yeelay war sameeya baa leeyi
darsigeenna intaasuu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacala aclam bisawaab